yeeshee sanadkan bilowda ee labada kun iyo laba iyo labaatanka inta badan waxaa lagu tilmaamaa in tilmaamaha ay muujinayeen shaqaalaha maraykanku waa dhaqaalaha maraykanku inuu bulaalayo amaba uu kordhi doono ayadoo heerka shaqala-aantuna ay gaari doonto halkii ugu hooseysay ayaa layidhi islamarkaasina dalabka badeecadaha laga soo waarida dunida inteeda kale uu kor u kici doono jimcihii waaxda shaqaalaha maraykanka ayaa ku dhawaaqday in heerka shaqala-aanta bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay ee hoos u dhacday saddex dhibic sagaal boqolkiiba ayadoo la abuuray boqol sagaashan iyo sagaal kun oo shaqooyin cusub ah oo wax ka yar tiradii la filayay ah haddaba rob gever ayaa warbixintan diyaariyey waxaase soo jeedinaya wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan warbixintan ayaa timid maalin kadib markii waaxda ganacsiga ee maraykanku ay ku dhawaaqday in badeecadaha uu maraykanku la soo degay bishii nofembar ay korodhay in ka badan afar dhibic lix boqolkiiba intii ay ahayd bishii ka horreysay ayna gaartay ku dhowaad saddex boqol iyo shan bilyan oo dollar heerkan sare u kaca ee badeecadaha lasoo dejiyo ayaa keentay kala hooseyn dhinaca badeecadaha ah oo dhan siddeetan dhibic laba bilyan bishii taasi oo ku dhow heerkii ugu sarreeyey oo ahayd siddeetan iyo kow dhibic afar bilyan oo ah badeecadaha la keeno dalka oo la diiwaan geliyey bishii sebtembar inkastoo kala yaraanta badeecadaha ay dad badani u arkaan mid taban gaar ahaana madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo aada uga shaqeeyey sidii uu ku xiri lahaa farqiga u dhexeeya kala badnaanta badeecadaha la keeno dalka iyo kuwa uu maraykanku dibadda u dhoofiyo dhaqaalyahanadu waxay sheegeen in dhaqaalaha maraykanku uu horseed u yahay kasoo kabashada dhaqaalaha adduunka ee cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban oo dhaqaalaha wiiqay marka aynu horumar ka badan dunida inteeda kala samayno waxa aan helnaa farqi weyn ee badeecadaha soo dega iyo kuwa aan dhoofinno ayuu yidhi dhaqaaliyahan geri hafber oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka peterson institute for international economy waa fikrad qaldan oo aada loo aaminay taasi oo ah in kala hooseynta farqiga badeecadaha soo dega iyo kan la dhoofiyo uu yahay astaan xun oo wajahayo dhaqaalaha maraykanka iyo hofber u sheegay v o a sidaasi ma ahan waa tilmaame marxalad aada u wanaagsan ee maraykanka marka loo eego waddamada kale taasina waa halka aan joogno waxa aan wax ku wadnaa si aad u wanaagsan marka loo eego dalalka kale marka doolarka maraykanku waxa uu u muuqdaa mid sii xoogaysanaya taasina waxa ay u badan tahay inay kordhiso kala hooseynta heerarka ganacsi sababtoo ah dalabka ayaa aada uga badan ayuu yidhi dhaqaalaha maraykanka oo xoogan ayaa faa'iidadiisa waxaa laga dareemaa daafaha caalamka iyadoo dalalka kale ay helaan macaamiisha ku nool maraykanka ee doonaya inay iibsadaan badeecadahooda shiinaha ayaa caadiyan ah dalka ugu horeeya ee ka faa'iida farqiga badeecadaha soo gala iyo kuwa ka baxa maraykanka wuxuuna macaamiisha maraykanka ka iibiyey badeecado u dhigma labaatan iyo sideed dhibic afar bilyan taasi oo ka badan intii shiinuhu ka iibsaday maraykanka dhanka kale warbixinta billaha ah ee jimcihii soo saartay wasaaradda shaqada ee maraykanka ayaa tilmaamaysa in dhaqaalaha maraykanku uu sii wado inuu ka soo kabto dhaawaca ka soo gaaray covid sagaal iyo toban ku dhowaad laba boqol oo shaqooyin cusub ah ayaa la abuuray bishii disembar taasi oo ka hooseysay intii la filayay laakiin waxa ay u dhigantaa in celcelis ahaan sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii bil kasta la abuuray shan boqol iyo soddon iyo toddoba kun oo shaqooyin cusub ah isku dar heerka shaqala-aanta oo bilowgii sanadkii hore ahaa lix dhibic afar boqolkiiba ayaa hoos ugu dhacay saddex dhibic sagaal boqolkiiba bishii disembar hoos u dhaca heerka shaqala-aanta ayaan gebi ahaanba loo aanayn karin kobaca shaqooyinka malaayiin shaqaale maraykan ah ayaa ka fadhiistay shaqooyinka sababo u badan cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban taasina waxa ay ka dhigan tahay in inkastoo heerka shaqala-aanta uu hoos u dhacay haddana waxaa jira in tirada shaqaalaha ay ilaa saddex dhibic lix milyan ka yar tahay sidii ay ahayd bilihii ka horreeyey intii uusan bilaaban cudurka safmarka ah xaqiiqda walaaca leh ayaa waxa ay tahay in warbixintu ay daaha ka qaaday in marka ay timaado shaqada soo kabashada dhaqaalaha aysan si siman bulshadu u wada dareemin laga soo bilaabo nofembar ilaa disembar heerka shaqala-aanta ee dadka madow ee maraykanka ayaa kor uga kacday lix dhibica hal boqolkiiba oo gaartay ilaa lix dhibic shan boqolkiiba dhibaatada ugu daran ayaa waxaa wajahaya haweenka madowga ah kuwaasi oo wajahaya heer shaqala-aan oo ah shan dhibic lix boqolkiiba taasi oo ah labanlaabka tan ay wajahayaan dumarka caddaanka ah
warbixintii wariyaha v o e da rob gever uu soo diyaariyey ayay taasi ahayd oo maxamed bashiir cabdiraxmaan uu nala socodsiinaya waxaadna ka dhagaysanayseen washington